bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhihum sideela ha ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda warsan oo nimaadun warka intaynu ka guda jirno qodobadaysinka dhegaysaan welibaa ku mid aha baawurley oo ku cawaada haysa burbur xoogan oo ku muuqada jidadka qaar ee magaalada baydhabo maamulka xaafada holwadaaga ee magaalada baydhabona weliba ayuu sheegaynaa inayo dayacatir iyo kasuubiyaan jidadka qaar ee xaafadaas maamulka degmada qasax dheere weliba ayaanu ku hadaleynaa go-doonku jarta degmadaas waxaana ku mid ee dadka ka nool xaafada buunduwinta ee magaalada beledweyne waliba ayoona bilaabeena iniyo biyo iyo kubiyaan meelo qaar oo iyo fadhiyaan walibana dhayr iyo hanjeediyena maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada gadoomiye finish waliba usiina ballanqaadan suubiyay shacabka magaalada muqdisho amisom ya sheegtay iniyo gacan iyo kujeysada doonaan amniga doorashada howlo doorashooyinka galmudug oo reeda lomdhike qodobada banaanka warkaysinka dhegaysanna weliba ku mid ah bilaanta caalamka iyo ha ku horjeysadee xadgudubka ee bilaanta lanjeysadowa iyo baarlamaanka ciraaqa oo aqbalay sacadilaada cabdil cabdulmahdi
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
hamiignimo iyo hagalaas u dhuwumsadyaala isniin axadiniya bahaas taariikhdan iyo ka edanta kowda bilo toban lamaad ee dhisembar sanadka lamuda kun iyo toban iyo sagaalka weliba hadheegtana qodobadin ka winaya ee warka hamiignimo haddana ka dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan baaburley iyo ku cawaada hayta burbur xoogan oo ku muuqada jiidka qaar ee magaalada baydhabo waryaheena muxudiin xasan xusni iyo warkun nin faahfaahiye
waddooyinka halbowlaha u ah magaalada baydhabo ayaa ka sii daraya burburka ka muuqda sababta ugu weyn ayaa ah waddooyinka oo muddo aan la dayactirin iyo robabkii mahigaanka ahaa ee daadadka watay oo waddooyinkii burbursanaa ka sii dhigay kuwo xaalka sii xumeeyey waddadan ayaa ah waddo ka timaada bartamaha magaalada baydhabo waxay soo martaa xaafadda cunay ee magaalada baydhabo waa waddada la maro marka la aadayo suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waana mid aad u jeeddaan waxaa ka muuqda burbur xooggan waxaa fadhiya biyo oo ay dhigeen robabkii mahigaanka ee magaalada baydhabo ka da'ay waxay ka mid tahay waddooyinka la dayacay ee la ilaabay halkan ma isticmaalaan madaxda maamulka waa sababta keentay inay ka warqabi waayaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaana wasaaradda maaliyadda ayaa qaada canshuur loogu talagalay in lagu hormariyo adeegyada dadweynaha tiina ma muuqato sida ay qabaan dadweynaha mase dadka mana wadanka oo madaxweyneyaalka mase dadka oo jagada haayo may ku casaana intii jiditanii sameeyo hataa isbitaal weynaha markaa dambata aradiya maleeye jidka burbursanyi conadka aradiya maleeye meel stationka li maraay jidka eeda ayada aan qarrabinyi dhulul badan oo meragaas oo dawladda maraa dhaqaalo badan u galaa jiditaynana samaysanaan lamid adc adiba ardi cunadka ardi cunay adiba ardi siyata ma codsadaan marka inti jiditeedana nin sameeyo inkasta hadda taarga nin doodiyahay dawladda malinta taarga sheena inkasta dhaweeyaan anna beesan shaqeehe maalin shaqeyn hamiinga shaqeeyayna jidna ma haysan boqol main le boqol siyeetan iyo todoba dolar beesan sheena dhaweeyata intee lagu sheena way banaagaday godkii baabuur wigi baabuur yar wayba way isla maraayan bajaajka kala jara iyo oo saase taatan wayba aragaase ad oo baabuurkii ka wadata yo wayba kii dhiyey baabuur kale oo gudha ku roorow yo seedka kiinka koe marka wayba laka wareeray hataa inta dhoor shila ku dhiidi oo kumid ete maleraayos ad oo godkii kana ku rooras lankaa godkana ku roorow yo kii kooye kii dhowme markaas wayba daawo kooyes milkiilihii iyo kii weenaha eeayduqtriyoonku bursadaayo kulliba wayba wa iska xayirame sallan shalba hola waaye
dhaboonni baabuurtinkeekasta buraku dhabahayd rafaadni jidma jaro dadki mooku goy lanki jirin dhabaanka jara habarti uurla dhabaanka jara alxamdulilaahi inti dhabkaasiyow ilaahay noo bii kora noo biida madaxda sare saasoo ku odsunno waddooyinka burbursan ee baydhabo waxaa dhibaatada ugu weyn ku qaba gaadiidleyda kuwa bajaaj ka kaxeeya iyo dadka rikaabka ee lagu qaado soo jeedinta dadweynaha ayaa ah in maamulka koonfur galbeed uu waddooyinka burbursan il gaara ku eego
jidite burbursow maylan baahinya ini sidoo oo muhiimade aqlagale wallanku qabada laakiin hoobo walaa are layda kashubo roobba haqaada dhiigilaysa nagadaayan markan way baa qawda maqashi waxna u qabanina dad jee badaday una tawar manhayn siduu marka dhismaayana ini hel laysku saara iskaashato ma kufto dawlad haatoy shicib haadoy iskaa wala qobso waleeraa hortaba lahakashagaya jare wadanka lakadhisada jare hataa iskaa wala qobsoydana hata diyaarangana laakiin la diyaarning eba waay kan horba maanaha silkaaka soo bani un odlan dawladna wala ninkasiyaan araada noon un haqobdaan yo walan nadiif lama kuwaalinahay aw qeeramadi kuhoyaba jidku nadiif ee mare kasay madung mayla faday beledkun laan kuhoo dadki laayang maanaha hakahaano mayla faday jidhokun wal kuqobdan un hadda kuhorba iskaalgaan waan kasoo bani hadda mayl faday dadka dhon iskaaladaano macnaha jidkan la subi ayoo kukufayd awoo marka maruubaa jidkan wala kuqobadoo la fadee aa sahalka eyi
waddadan oo ah waddada halbowlaha u ah magaalada baydhabo inkastoo wakhtigii shariif xasan sheekh aadan mar dayactir lagu sameeyey haddana bulshada waxay sheegayaan in dhisitaanka ama dayactirta wakhtigaas sidii la rabay aan loo dayactirin balse inkastoo bulshada hadda cabasho xoogle ay ka muujinayaan maamulka madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaan la ogayn qaabka ugu jawaab celin doonaan waddooyinka burbursan ee baydhabo oo dhibaato xoogle lagu qabo maamulka xaafadda holwadaag ee magaalada baydhabona weliba ayuu sheeganaa inayo dayactir iyo ka suubiyeen jiidka qaar ee xaafaddaas cabdinaasir axmed mayow iyo warkun nin faahfaahiye gudoomiyaha xaafadda howlwadaag ee magaalada baydhabo abshir khaliif ibraahim oo maalmaguun ku howlanayay daacatirka jididka qaar ee xaafadaasi ya sheegay inayuu dhammaystireen lama buundo okyala xaafadda howlwadaag haanaas oo burbur hoogan ku muuqdo maybana tilmaamay inayuu galan ku jeysideen bulshada xaafadda marka kontribution oo xaafadda lay ku kuusime hay-ad iyo degmii gobol walma ku helan ee dad xaafadda ku dhaladay macnaha inay keerow yaasangedidu ay darwiis maxaad abdikarin oo haafad ka dhaleen iyo halkaas oo haafadaayanga garab iisiyaan intaasa suubi okayatan tan lamaadna way haytay buundadii onodka anah ku qaadi macnaha biihireen way kasheenay naasruusey kulley saaidkey abdiraanfareyni kulley ogi haafada salaamayba mayka bari galan biyuusaasahayan hatana macnaha wali ilaahay suubiyay madiana biyoogaas hiri waybo haafado intii nabadgelye la kahelo biyooyina nabadgelye laku hela intii an macnaha ana suubi abshir khaliif ibraahim gudoomiyaha xaafadda hulwadaag yasaas oo kale ku warbi jididkiisa kusuubiga gudo xaafadda oo sheegay inay muhiimu ate inayo helaan bulshada jidiyo isticmaalaan xaafadda waybo bajaajna haata ma maraan midnay laka gaadamulaynata afar jid kumad eh yaa haafada ya ya yaa kusuubi walaay oo jiirooyin eh kajaraan kajarna laakiin afar jid oo rasmi eh yaa kusuubi anaa tila saasaan laakiin wala gobati maskaba waayo iyo oo howlwadaag maanaa jidteeda iyo buuntayaasha iyo faylayn wala gobati maskabo maanaa haafadii aan ku dhaladayo geed intii aan wala gobadoon injiila haafado way ku weyntaa haafada tuma shan sana
tallaabada ayuu qaadeen maamulka xaafadda hulwadaagka iyo faa'iida nagadaasa bulshada ka nool xaafadda hulwadaagka oo aan baahanahay jidid webiin oo iyo isticmaalaan maamulka degmada qasax dheere iyo ku hadali go'doon iyo ku jarta degmadaas waryaheena cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan iyo warkun nin faahfaahiye gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada qansax dheere ee gobolka baay ibraahim yuusuf joof iyo ku hadlay xaalada guud ee degmada qansax dheere wusoona sheegay ini degmada ye'ata mid weli go'doonsan walhagalowna anjarna raashinkana lakasheenow gaari dameer weliba kale uuse tilmaamay ini bulshada qansax dheere iyo weli la dhibaataysanyin helowka adeegyada asaasiga waa kuusoo gudoomiyaga arrintan nin sharaxow dheere xaaladii kolley oo qodobadaha kale ku tegi male horta marka horeba go'doonka jarti go'doonkii haddana kolley hogaa taxadyare ganagana jarti marka mudi awalba daawo bayla aan haysana oo ma iraayish haddana ma iraayish raashinka saas oo dhibaato kolley hay awalba gaari iyo walaasada oo kale tijanay gaari dee kolley adiba socoto male manabilood marjoona marahay marka walhagalaw saasa kulsooyay maadaama yar marmar boorka keliya oo marka magacaagiisu oo diyaarada walninkeenasu warkaa galab kale mada intiro yaalin oya askari mari oo marka nolol haaya dadka nolol maalmeedka eed iyo caririnka iyo dib haddana shan sano iyo in ku badan ya go'doonsanta degmada qansax dheere haddana ma jarta maamulkii kan ku hore iyo kan hadda qorshiyo oon ka tala galan qaabkiiyo xayiraada unku qaada lahaayeen degmada qansax dheere iyo bulshada ka nool eededag mahadsan cabdulaahi wararka lukeylaha iyo magaalada dhuusmareeb ee caasimada galmudugna weliba iyo sheegahayana in muddo toddobaad ee la istaajiyey howlo doorashada galmudug iyo ku dareerta magaaladaas tallaabadan iyo ku dambeeytay kureedda markii wasaaradda arrimo gudo iyo go'aamiday in wadahadallo lala furo hogaanka ah lusana oo hadda ha ku horjeeda sida ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan wajahaas dhisowka maamulka galmudug cabdisamed macalin maxamuud oo wasiirkii hore ee arrimo gudo soomaaliya waan ee xiriiryaha dowladda ee arrimo galmudug taasoo kale nousa dhali hogaamiyihii inkukoreeye ahlusuna ee macalin maxamuud yala file inuusa meelisayusa dera siuusa arrimogasay walusunku era ila xog ogaale waliba iyo sheegana in maalmo hadda dareere reeda lan bilaabo doona wadahadalada si ahlusuna lanku qanciya tabashada iyo ku qabaan sida lakawada dhisowka maamulka galmuduga dowladda soomaaliya iyo ahlusuna ayaa waliba dhowr mar iyo iin ahaano iyo deereen heshiis ku saabsan dhisowka galmuduga haabaato ahlusun ayaa sheegtay in dowladda iyo infuliyaan heshiisyadaas walibana jare hadda khilaafan dhexeeyo hogaanka ahlusuna iyo dowladda federaalka walyaaban ka weyn ee dowladda iyo ahlusuna iyo iskhilaasanyin waliba iyo kumid ayina hogaanka ahlusuna oo fadaayaan inayo baarlamaanka cusub ee galmuduga lukusiya sodo iyo shan xubnood balse dowladda soomaaliya iyo etoto iyana aan samuayti walibana warar habohow iyo iin ahaano iyo sheegahayaan in dowladda iyo fadaase ahlusuna baarlamaanka inayo kusiida tumiyo shan xubnood ahaano ku mid ee dadka ka nool xaafada longorado buundaweynta ee magaalada beledweyne waliba iyo bilaabanah inay biyo iyo ku biyaan meelo badan oo iyo fadhiyaan walibana dhaliilyoonjeediyena maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada warbixintoon walibanin haye bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay iska saaraan biyaha fadhiya waddooyinka dhex mara xaafadda buundaweyn oo meelaha qaarkood ay biyo badan fadhiyaan waxa aan isticmaalayno waa wax oo dadka ka xaafadda laga soo aruuriyey oo muxuu ahay labaatan labaatan liitar oo shidaale muxuu ahay afartan afartan liitar mar labaatan mar afartan hadba sidaa wehel aan ku shaqaynayno sida tabarucaadaan ku shaqaynayaa shan matoora meesha oo biyaha ka bixinayso hadda alxamdulilah rabbil caalamiin hawshiina hadda waa ku guda jirnaa wax yaraana noo dhiman hadda ilaahay idinkiisa waxaan sugaynaa inaan muxuu ahay sida ugu raqsiyaha badan aan biyahan iskaga bixino awalka horeet wax naga bixin jira male dadkeena xaafadda iska bixin jirnay haddana sidii aan u taagana inaan anaga iska bixino ganaacay nagu hayaan jeermisay nagu hayaan cuduray nagu hayaan wax walbay nagu hayaan waayo waa meel mado biyo waa biyo madoobaada quruna waa biyahana sidoodaba meesha waxaa layidhi intuu cudurka kuu jiro ayuu caafimaadkan kuu jiraa marka cudurkaas ayaan iskala taxaalay sida daacuunka inkastoo wasaqdeedana ay farabadiin haddana waxaan rajaynaynaa inaan iskala dadaalno iska bixin intaan awoodana ay dhan tahay allah awooddiisa weyntahay haddii saan oo lagu sii fiirsadan waxay isku bedeli doonaan jeermis iyo cudur iyo waxaanan ummadda dhibaato weyn u geysta sida dadka xaafadda kaasaan reer fiiltare iyo reer buundaweynbo sidaas daraaddeed ummadda islaamka iyo muxuu ahay dowladda muxuu ahay hirshabeelle iyo hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay nala arkaan oo indhahooda ku arkaan muxuu ahay gujaxageel wax gunti la geeliga ka weyn dhibaatada meesha taallo muxuu ahay annagana raacdaynaysa inayna la arkaan wax nagala qabtaan ayaan ka codsanaynaa sidoo kale waxay dhaliil u jeediyeen maamulka gobolka hiiraan iyo degmada beledweyne waa hal kilomitro isku weerahay ku jiraan qofkii rabaa waa soo arki karaa oo dhirkooduna laba mitir iyo mitir iyo toddobaatan intuu dhex isoo taaganya dhirkooda kobcowd hal mitiroo hal mitiroo isku weerar waa ku jiraan oo biyaha biyahaas waxaan rabnaa marka hay-adaha samafalka ee jooga gobolka annaga hadda maamulka iyo waxaa meelaha laga sheegsheegayo uma aragno inay dad muxuu ahaa waxaa daninay yihiin barkee duqa magaalada waxay noo jirtaa hal kilomitray biyaha u jirtaa inay noo timaadana waa diiday biyahaas aragtay dhibaataan meesha ku hayno xalay iyo wakti shalay iyo intaba waan raadinayo xafiiskeedaan iridda ka taagna inayna qaabishay waxna weydiisana way suuroobi weysay arrimo jira kolley ayada danteeda awgeed maamulka kalena nooma dheera marka hay-adaha dadka islaamka wax sadaqaysanaya in matoorahaas naga caawiyaan ayaan u sheegayaa maaha ummadda soomaaliya dad dhaqaale haysta maaha xaafadda ugu dan yar oo dadka xoogsataa deganaa ee xaafadda bundaweyn dad oo dhaqaale haysta ma ku jiraan kuwii dhaqaalaha haystana muxuu ahaa sida kuwaas ay sheegayaan ay yeelayaan ayaguna nool agma mareen odayaashii xaafadda raggii muxuuha ugu ugu roonaa ayaa arrintaa la abaabulay meeshaasayna noo maraysaa haddii ilaahay yidhahdana waa ka bixi doonnaa waxaas waa ka bixi doonnaa laakiin dadka qaba dhibaatada biyobaxadu ay keentay buundaweyn waa ka yareen waxaan ka codsanaynaa inay arkaan hadda xoolaha waxaa la dhiibayo oo maxaa boonooyinkii waxaa la dhiibayo dada buundaweyn loo soo dhiibaya dadkii weli derbiyaday taagan yihiin derbiyaday ku dhegan yihiin qabiila lagu dhiibay dad aan xaafada deganayn loo soo dhiibay shala loo soo dhiibay maanta loo soo dhiibay waxaasoo dhan waxaa ka dambeeya niman muxuuha hirshabeelle lagu sheegaya iyo maamulka degmada iyo gobolka arrintaas waxaan rabnaa marka dadka wax sadaqaysanayo wax soo sadaqaystay inay ka badbaystaanba sababtoo ciddii lahayd ma gaarayaanba ciddii loo waday ma gaarayaan eedeedan mahadsanid bashiir ah gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish waliba usiina sheegay in maamulada reediyo andayac tira doonaan goobagii ka burburi roobabkii dhowaan ka qubadii magaalada muqdisho waliba nuu sheegay gudoomiyaha goobo burburitay iyo dhisahayaan inay yeeyiin jididka iyo minate iyo lahayaan dadka ee rayidka owaana usasaamay roobabkii haquwadii waliba intaas usu ka daray gudoomiyaha in howlo iyo sida anka dhaqsiyaha badan iyo ankuwa gala doonaan walibana shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bugtaalla usan ku digay iniyo andegna minateedii hore waana iyo an xamili korna roobabka iyo haniindugna waana wala saameyonka jaysana hadalka gudoomiyaha gobolka banaadir waliba uu saakeedeeyay xillo dhowaan roobabka ka qabaday magaalada muqdisho iyo jiid fara badan iyo burburiyeen saas oo kalena dad badan iyo ka dhimadeen guryaha ka dumi magaaladaasi ee muqdisho howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom yaa markale iyo kanagti inay ku go-anta xaqiijiyowka soomaaliya inay ku dhiida doorasho mada bannaan si nabad ee sannado labada kun iyo labaatanka ilaa labada kun iyo labaataniyo kowda augustine magnos kaley oo ee taliyaha ciidanka booliska amisom waliba uusan sheegay bulshada rayidka wakiilada xisbiyada siyaasadda iyo guddiga mada bannaan ee doorashooyinka qaranka in amisom okaaladaas daadiyaalka soomaaliya diyaarayeen ata iniya gacan iyo ku jeysata sidan dhihi lahayd doorasho qof iyo cud e si xur e oo xalaal e waliba kaloo use taliyaha ciidanka booliska uuse sheegay in hogaanka soomaaliya iyo muujiyayaan sidaiyan ku go-anta in ku guuraan qaabkii hore ee awood qaybsiga qabiilka ee four pointy five silanqabada doorasho qof iyo cud e waana door iyo ku qaada doonaan dowladda federaalk soomaaliya waliba yeetaato iyana dadaalo ballaaran iyo ankajarta in dalka iyo kudhiida doorasho qof iyo cod ee labada kun labaatanka ilaa labada kun labaataniyo kowda iyadoo inaga kale hoogalo baaxad leh iyo laga xaqiijihaya ammaanka waan iyo ka wadaan gobolada dalka soomaaliya idaacadda raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo dhugun sidaal warkii haminima ay ku dhugun saytaan wararka bannaanka oo nambanana dadka qaar ee ka nool daafo calamka waliba yoina hanayo haniska bahan jididka iyo dabaan ay dalbadayaan in la roojiyey xadgudubka bilaanta la kulamayaan mudaharaadyadon waliba yoina hanayo haniska ka bahan dalalka iyo ku mid ayin mexico talyaaniya turkiga iyo suudaan hanis bambahowkan oo caalamka la kasubay waliba eetaato laka maamusay maalinta caalamiga ee afjarowkii rabshado ay ku dhinahay bilaanta qiyaasii siyeetii todoba kun oo bilaan ee yaa laka dili daafo caalamka sanadkii labada kun iyo toban iyo todobadii sida qaramada midoobey iyo sheegtay magaalada mexico city bilaanta iyo in hanaaniska ka baxeen jididka walibana maamulka iyo ku dalbadeena in tallaabooyin adaga lagu qaada sidii wallanka qabada tirada sii badadaasa ee bilaanta laka dilow iyo kufsiga dalkaasi ay ku dhiyaw angdambayntii dhugunsadayaal baarlamaanka ciraaq waliba ayoona ogolaadeena is-casiladii sabtidii shalay haati uusaha gudbiyey ra-iisul wasaare cabdil cabdulmahdi kureeda kulun aadan hayna ogeekayo kaweeldhadeen magaalada baqdaada usoo tixraacay qodobka todobtii lihaad ee dastuurka dalkaasey yaa afhayeenka baarlamaanka maxamed al halbuusi axadigeeka hayti waliba uuse sheegay in madawynaga barham saleh weydii doona xisbiga inkawiin ee baarlamaanka iniyo hamada dhowaan ra-iisul wasaare cusub ra-iisul wasaaraha ciraaq iyo jamaaday ka dhawaaqay nuus xilkaasi ku degi kureeda cadaadiis usoo kulukulumi waan unkukooyeen shacabka haanaso waana tan iyo bili oktoobar iyo wadeen mudaharaadyo kudhin ee xukuumadda dhinaga kale dhammaan magaalooyinka inkawiin ee dalka ciraaq iyo geeka waliba iyo kudhiyana hanis bambow oo shacabka iyo in hanoyoonka baror diiqayaan dadkii laka dilay mudaharaadya in ka badan afar boqol oo qof ayaa ka dhimatay mudaharaadyo ku dareer iraaqa tan iyo bili oktoobar ee sanad kunga guud ahaanba warkii wanimaadon idaacadda raadiyaha warsan siyunkoyan tininkaga intii warkun kulamada redon kuman waliba siyunkuwatway sidaasoo nabadgeliyo